Qoraalka iyo akhriska ayaa door weyn ka qaata kobaca garaadka bulshada iyo in la helo dad la jaanqaadi kara horumarka tiknoolajiyadda dunida oo si xowli ah u sii kordhaysa. Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ku soo badanayay muddooyinkan dambe bandhigga buugaagta ay qorayaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa turjumaadda ay ku sameynayaan, waxaana ugu dambeeyey buug loogu magac daray Waxaa tahay boqorad oo ay qalinka u qaadatay qoraacaashe Sheekh Jaamac. Munaasabadda bandhigga buugga Waxaa tahay boqorad oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan ayaa waxaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii ka soo qayb galay Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Musiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud. Wasiirka oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la dhiirigeliyo qoraayaasha da'yarta ah lana xoojiyo qoraalka buugaagta.
intaa hadda meesha fadhida in badan oo ka mid ay dad waaweyn bay ahaayeen dhalatay inay maanta buugga intay qorto aan akhrinayno oo runtii intaa hadda meesha fadhiyey baan isha mariyey xoogaa hore ooma helin in la akhriyo laakiin buug macno badan ku duugan yahaya waxaan leeyahay runtii waxay tusinaysaa inay gabadha soomaaliyeed guud ahaan imajka iyo suurada laga qaadani karo waxaan leeyahay caaisha hawl fiican baad qabatay horay u soco insha allahu tacaala tii dadkeeda iyo eh, dalkeeda anfacdana allah kaa dhigo insha hadaa la idmo waa wada anfacday wax badan baad qabatay Eh, buuggan waxaan isleeyahay runtii eh, ishaan mariyey Eh, wax hadda aan dhihi karno oo badani ma jiro markaan isha mariyey waxa ugu badan oo ka hadlaya waa dumarka wuxuu muujinayaa dowrka ay dumarku leeyihiin ama gabdhuhu leeyihiin baydadka lix iyo tobnaad toddobiyo tobnaad siddeed toban iyo labaatanaad waxay isbarbar dhigaysaa gabadhu ay soo bandhigtay een, gabdhuhu xilligii hore xilliyadii islaamka ka horreeyey khaasatan hadda carabtoo kale soo qaadatay waxay soo qaadatay waxaa weeye griigii meeqaamka ay ka joogeen iyo islaamku macnaha iyo qiimaha ugu yeelay gabadh muslimada oo xijaaban oo hooyo ah een, qiimaha ay leedahay waxay buugga dhexdiisa ku xustay gabdho badan oo tusaale gabdhaha u ah oo la rabo kula talinaya gabdhuhu inay baaraan oo ay dhegaystaan cashirada iyo duruusta laga duubay gabdho badan oo muslimaad ah oo ummaddan waxa weeye islaamka ah waxa weeye ay ka soo soo maray oo ay ugu horeyso hooyadeen eh, khadiija umuna khadiija bintu kuwaylid umaatul muuminiin oo dhan caaisha ay xustay asma binta abubakar bay xustay xustay gabdhahaas oo dhan waxaa la dhihi karaa khadiija nebiga sal ly slam ay ka hadashay walaashu nebiga markii loo waxyooday oo uu ku cusbaa waxyigu oo uu argagaxay oo uu garan waayay meel laga jiro oo isagoo ordaya uu u yimid oo yidhi caaisha wallaahi laqad khashiitu calaa nafsi Een, khadiija ay nafteedan u cabsaday maxay ku tidhi allahooyay alla waa naloo soo galayay alla oo ka kacay maysa dhiine waxay ku tidhi laa laa yuqsiika allaahu abadan